ducaadda ismaamulka mandheero ayaa baaq u diray haweenka raaca mootada labalugaalayda ah ee loo yaqaano boodhaboodhada ee ku nool ismaamulka sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheero ayaa ugu baaqay dumarka in ay ka waantoobaan raacidda mootada isagoo tilmaamay in ay xaaraan tahay taabashada jirka qofka ajnabiga ka ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in dumarka ay dhibaatooyin badan kala kulmaan raacidda mootada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu aniga oo sheekh cabdicasiis oo ducaadda magaalada madhana ka mid ah insha allahu tacaala kulley halkan waxaa kasoo jeedinayaa baryahan waa magaalada waxaa kusoo batay oona aada ugu sii badinahaya dumarka iyo gabdhaha raacayaan mootooyinka raacaya gabarh muslimad oo iimaan leh inay mooto raacda nin ajnabi ay la raacda oo haddana garbaha ay qabsata arrintaas waa arrin dhibkeeda la waaya waana amarka ilaahay oo la jiiba ay noqonaysaa walaalayaal marka arrintan in laga aamusado kulley munaasib ma aha wixiina dacwo waaye oo dacwada diinta faafinteeda ay ka mid tahay al amru bilmacruuf wanahyi cala almunkar waajibaa naga saaran mar walba ayuha alikhwa marka gabdhaha waxaan ugu baaqaynaa dumarka oo walaalihiin oo nala dhashay waxaan ugu baaqaynaa arrintaas inay ka waantoomaan iska ilaaliyaan mootooyinka ay raacin nimanka ajanabiga mootada ay la raacin nimanka ajanabiga mootada ay la fuulayaan ajanabiga garba ay haystaan ay ka waantoomaan ilaahay goodan ay ka baqaan subxaanahu wa tacaala ilaahay waa idin abuuri gabdhow waanayna u noqoni doontiin berina waa lagu su-aali doonaa waxay abaan noocan aad suubinaysiin waa ogahay culummada badana way ka hadleen akhyaartu way ka hadleen laakiin dhagax janaq umusinaysaan arrintan iska ilaaliya hadday mootadan kulu dhacda oo nabar xoog leh uu ku gaaro ama as dhimata adiga dhib isu keenay khatar waa galaysa amaad galaysaa marka gabdhaha walaalahin waxaan ugu baaqaynaa ilaahay geena ka baqa gaariyaal kale oo ilaahay idin sii oo ilaahay idin fuday raaca mootooyinkan ka waantooma iska ilaaliya waxaad arkaysaa gabdha muslimiin oo mooto saaran oo ninka ajanabiga ay macnaha garbaha haysataa xaaraan waaya lama ogolo diinteenna ma ogolo ayuha alikhwa ilaa nairobi ilaa inta dhexdooda culummadu way ka qayliyeen oo way sheegeen way ka hadleen laakiin gabdhaha waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahigooda ka baqaan bilaadanaa ka baqin ilaahigiina ka cabsado subxaanahu wa tacaala marka arrintaas mar dambena ay soo laabanin magaaladeena countiga mandheera aad bay ugu soo badinaysaa haddaa waxaa laga qaban waaya haddii kaleba anaka balliq iyo gaarsiin baan ka rabnaa oo inaan gaarsiino ummadda arrinta u sheegna ayaan ka rabnaa marka arrintaas gabdhaha ka waantoomeena iska ilaaliyeena ilaahigoodana ugu baqeena culammada warkoodana aa yeeleena ducaad iyo dadka fartiinta ay usoo farayina aa qaateena haddaad yeeli waysiina koley ilaahay qaafil maha oo wama allahu biqaafilna camaa tacmaluun inaas macnaha mooto fuusha oo lugaha dhinacayaa ka maraysa ajnabi aas tafka saarta xaaraan waayo iska jirta cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera